eedaynta uu soo eedeeyey xeer ilaalyaha uu ku soo eedeeyey gacankudhiglaha magaciisu yahay dable cabdi risaab bare cabdi dhuh ina khadiijo axmed nuur soddon jir ah ku dhashay beledweyne saacaddu ay ahayd kow iyo toban sac oo galabnimo bishii kow iyo tobanaad laba kun iyo afar iyo tobankii wuxuu si olakac ah u dilay marxuumka magaciisa yahay cabdi maalid axmed maxamed cabbaas ina ina gini rashiid cali siddeed sano jir ah ku dhashay hargeysayari kadib markuu hor keenay makhraatiyaashii xeer xiraaryaha makhraatiyaashaas oo sheegay si oolakac ah in uu u dilay ninka kor ku xusan magaciisa maxkamaddu waxay fiirisay iyadoo raacayso caddaymaha kor ku xusan ee xeer cilaariyuhu uu ku soo oogay iyo qodobka qur-aanka kariimka suuratulbaqara boqol toddobaatan iyo toddobo boqol toddobaatan iyo siddeed iyo xeerka ciqaabta soomaaliya afar boqol soddon iyo afar iyo sagaashan iyo afar xeerka ciqaabta xeerka ciidamada qalabka sida iyada oo tix raacaysa wixii macnaha qur-aanka kariimka labada aayadood iyo labada qodob ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxay xukun dil e ku xukuntay marxuumka ninka la yidhaahdo dable cabdi risaaq cabdi